hirgelinta hannaanka federaalka ee loo dooray soomaaliya waxaa ka imanaya xiisado siyaasadeed iyo khilaafaad mararka qaarkood wata gacanka hadal haddaba soomaalidu diyaar ma u tahay nidaamka federaalka waa mowduuca barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana igala qaybgelaya guddoomiyihii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan oo ku sugan magaalada muqdisho wasiiradii hore ee dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ku kala sugan magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho brofeor maxamed xaaji mukhtaar oo macallin ka ah jaamacadda safana state university ee gobolka georgia kuna sugan gobolka georgia iyo brofesor afyare cabdi cilmi oo macallin ka ah jaamacadda qatar university balse haatan ku sugan magaalada muqdisho hadalkana waxaa ku horeynaya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo sharaxaya waxaa hortaagan in nidaamka federaalku hirgalo nidaamka federaalka inuu hirgalo qodobo dastuurka ku saabsan wuxuu u baxayaa wuxuu u waxyeeleynaya waddanka nabawintiisii saad og tahay waddanka inuu xoreeyo oo sidacan ugu bilowday labada kun iyo tobankii kow iyo tobankii laba iyo tobankii haddana weli waa socdaa marka waddanka o dhan in la wada xoreeyo oo markaas uu bilaawdo sheeko qarameed ama national conversation oo ah habka aan u rabno inaan federaal uga dhigno waddanka waan ugu heshiy inaan federaal noqono laakiin federaal noocyo badan uu yahay kaas inuu yimaado arrinta ku saabsan nidaamka federaalku inuusan soomaaliya u habboonayn oo usan hirgeli karin waxaa soo nooleeyey ayaa laleeyahay laba shir oo iska soo horjeeda oo ka socday magaalada baydhabo shirkaas dadka ka qaybgelaya waxaa ka mid a cabdulaahi sheekh ismaaciil shirka labaadna dadka sida aan maqalay taageersan waxaa ka mid a guddoomiyihii hore baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan labaduba waxay ku jiraan khadka cabdulaahi sheekh ismaaciil waxaad ku go-aansateen ku doorateen inaad maamul goboleed u samaysaan lix gobol iyadoo waddanka sida uu xoosh sheegay aan nabad gelyadiisa dib loo soo celin qaabkii lagu hirgelin lahaa habka federaalkuna uusan diyaar ahayn maxaa idinku kalifa bismillahi raxmaan raxiim waanu ognahay waddanka inuusan isu furnayn awoodihii maamulada hoosan aysan si fiicna u dhismin laakiin waxaan rabaa inaan isiyo in himiladan ku saabsan in soomaaliya federaal loo rogo waxaa ka dambeeya dadku waxay ka daaleen xukun kor looga soo roga ayay ka daaleen xukun haddana magiisa manaafacaadkiisa aan si fiican loo wadaagin bay dadku ka daaleen dadkii waxay ka daaleen haddana in horumarka waddanka kulligiisa caasimada uu ku koobmay ayay ka daaleen kala aaminaad bax oo yimid iyo dagaalo sokeeye oo ka dhashay iyo dhiigoo daatay ayaa keenay in maaragtay dadku ay u jeestaan dhinaca federaalismka in waddanka lagu soo rogo su-aashaydii kamaad jawaabin lixda gobol maxaa ugu baahateen lix gobol inaad maamul u samaysaan gobol waxaanu ku dooran haddaan taa usoo noqdo lixdan gobol lixna kala qaadi karo sideeda oo maba aha haddaad geda eegto communitiga waa isku dhex jiraan haddaad jubbooyinka eegto communitiga waa isku dhex jiraan haddaad halkaa maskinaadiid maarata maxaha bayo boqol iyo shabeelada hoose communitiki waa isku dhex jiraan marka meel lagu kala qaadi karo oo sidii puntland camal ah ama u badan sidii maarata maxaalada somaliland oo kale ah ma aha marka dadka haddaan la kala qaadi karin nidaam ka tarjumaya maslaxadooda oo ay ka wada manaafacadsan karaan oo federaalismka ku dhisan oo xuquuqdooda wada ilaalinaya ayaa dan la mooday halkii magaciisa maxaa la yidhahdaa laiska horkeeni lahaa intaasaa dadka ku kalifaysa waayo aad baad umahadsanta guddoomiye shariif xasan sheekh aadan lixda gobol maxaad ku diidantahay bismillahi raxmaan iraxiim horta aniga waa ku raacsana cabdullaahi dadku inay isku dad ay yihiin dadka lixda gobol dego isku dad maaha qofna ma dhihin laakiin maanta waxaa loo baahanyahay soomaali u ooman tahay waa nabad iyo walaalnimo marka sidaas darteed inkastoo ay ficneed booyinka markii la dhihi jiray in aada loo wada tashado oo tala badan la geliyo si kasta ku noqoto jubbooyinkii waa la dhisay saddexdii gobol dawladii soomaaliyeed way raaftay isi kumeel gaar ah oo iyadoo weliba taa heshiiskii aada ugu fiirsato dawladdu ay tiri weliba marka dambe dadku ama way israaci karaan ama way ka hadli karaan marka wixii la dhisay oo la ictiraafay haddii la yidhahdo kuwo kala laga duldhis ani waxa ii muuqanaysa mindulo dhisan mindulo kale lagama duldhisi karo marka waxa dhisanayay la duminin inta hartayna ha la dhiso marka dadkuna meel kasta ay degaan xuquuqdooda ha ka helaan qolada walaalaheena oo hadda shicina maamulka jubbaland ayagana waxaa laga rabaa dadka la dego dhan inay kala siiyaan degmo walba tuulo walba in dadka xuquuqdooda siiyaan kuwa kalena sidaas oo kale dadka isla dego sidaas oo kale labada dad waa isleeyihiin labada meeloodba waa isleeyihiin dadka marka in meel walba xuquuqda laga helo kadibna marka ama afti la qaado oo dadkuba intay ku yimaadaan ay heshiiyaan oo israacaan laakiin hadda haddii la yidhahdo waxay la dhashay midlan yidhaahdo kuwa kalena yidhahdaan wuu jirnaa ka dagaaladii aan la soo daalnay iyo rafaadkii inaan ku noqonayna aan ka muuqato waay aad baad u mahadsantahay Eh, brofesor maxamed xaaji mukhtaar waa kuu imanaa laakiin waxaan rabaa xoosh inaan u tago xoosh labadaas dhinaca doonaya lix gobol inay maamul goboleed u sameeyaan iyo dhinaca doonaya saddex gobol inay u sameeyaan midkeebaad adigu u dhowdahay midkeebaa saxsan aniga labadaba ilama saxsana Een, waxaana ila saxsanayna een, arrintii ayaantii jubooyinka lasoo sameynayay waad ogeydo aniga waxaan ku jiray grupkii doodaas eh, qayb ka ahaa Eh, wax kalena igama aha waxay iga tahay waxa waaye een, haddii ummad intay isku timaado ay wax kusoo heshiiyaan waxay ku heshiiyeen inay raacaana fiican soomaali een, eh, labadii kun iyo afartii aan isku yimi waxaa la yidhi dowladaan samaysanay oo transitional ah een, ha soo samaysna constitution constitution aan soo samaysanay sideed sane ay qaadatay constitution aan soo samaysanay wuxuu soo wuxuu soo wuxuu soo sameeyey habkii federaalka loo samayn lahaa habkii federaalka loo samaysan loo samayn lahaana way qoran tahay wax qoran weya marka een, artikelada kale ah eh, afartan iyo sideed afartan iyo sagaal konton wuxuu sheegayaa sidii loo raaci lahaa federationka inuu rabo in la sameeyo waaba haddaan aan la nimaadno habka aan rabno federaalka weli hadda adag lama imaan habka aan rabno federaalka wuxuu yahay taasna waa caddahay oo eh, waxay leedahay hay-adda ka talin doonta waxaa waaye guddiga madaxa banaan oo federationka iyo xuduudaha lama sameynin weli federal government inay samaysan yahay kaasaana loo soo dirsanaya arjiga oo la leeyahay laba een, gobol ama labada inay israacdo waa arji usoo dirsanaya arjigaas ayagaa darsiinaya markay darsaan waxay usoo dirayaan baarlamaanka baarlamaankaana ka gaari doona hadda waxaan ujeedna waxaa waaye guruubiya qabaa'il inta isku raaca inta meel tagaan yidhahdaa dhulka dhan annagaa jeexanay waxaan waxaan nahay federal aan nahay waaye waxaan rabaa inaan u tago brofesor maxamed xaaji mukhtaar kabacdina waxaan u tegayaa brofesor afyare cabdi cilmi brofesor maxamed xaaji mukhtaar halkeed ka taagan tahay adiga barnaamijkan federaalku inuu ka hirgeli karo soomaaliya iyo inuusan ka hirgeli karin Ah, waad mahadsan tahay Een, eh, wallahi federaalka inuu hirgelo iyo inuusan hirgeli karin waxaa runtii ka horeeyey in la helo biseel siyaasadeed ay soomaalidu ay fa- ay fahamto bis- maxay tahay federaalnimadu maxaa lagu jeedaa wadaniga een, wadanka oo dhan inuu mid ahaado maxaa lagu jeedaa soomaalidu waxaan u malaynayaa waxaa ka maqan biseel siyaasadeed oo dha- aan dhaafsisanayn qabiil qabiil bay taagan yihiin marka federaalkiina waxaan u malaynayaa haddii qabiil lagu saleeyo runtii eh, meel uuna geynayaan jiri doonin talabaad een, waxaad moodaa arrin asaasi ah oo intaa laga warwareegayo oo mar mararna laisku dayay oo ka mid ah wada heshiisiin dhaba dalka weli lagama sameynin dal oo oo ka dhacay dagaal sukeeye oo intaa islaayay intaasoo kumayaal kun ay dhinteen intaasoo ay barakaceen weli waxaan dhicin soomaalidii in maaragtay meel laisugu keeno ama xataa eh, laisku dayaba inay heshiiyaan oo ay noqdaan dad walaalaha siday markii horeba ay ahaan jireen waa laga gaabiyey taas haddii taa dhici lahayd mar haddii la heshiiyo maba la- su-aashaba maba eh, ay timaadeen ma federaal baan noqonaa mise wax kalaa noqonaa ta saddexaad waxaad moodaa een, in soomaalidu runtii ay weli aysan aragba maaragtay xuduudiyahan aan leenahay kan qaranka ha ahaado kan gobolada ha ahaadeen xuduudiyada soomaaliyeed runtii waxay weli ku salaysan yihiin qaranka kan lagu sameeyey wuxuu ku salaysan yahay yani khad isticmaariya yani isticmaarkii baa noo kala jarjaray oo yidhi halkaana talyaani baa haystay halkaana ingiriis baa haystay halkaana faransiis baa haystay weli meeshii bay taagan tahay waad ka wada warqabtaan xuduudka annaga iyo etoobiya noo dhexeeyo in xataa ilaa maanta uu yahay xuduud oo ku meel gaar ah oo la yihahdo provisional boundary xuduudyada goboladayna waxaa sidaas oo kale waxaa lagu saleeyey yani yani aragti qabali ah yani eh, markaan gobonimada qaadanay sideed gobol bay ahaayeen Een, waxaa lagu daray toban gobol oo kalea lagu daray oo ku salaysan qabiil Een, marka waxaa fiicnaan lahayd xuduudyada soomaalida goboladoodii in lagu eego aragti wadani ah oo runtii ka tarjumi karayso maxaa soomaali u dana ma aha in maxaa qabiil u dana inaan ka fikirno waxaa dalka guud ahaantiisa maxaa u dana marka xuduudyadu runtii aad bay u qaldan yihiin anigu waxaan dhihi lahaa goboladayni siddeed iyo toban w- aad bay ugu yaraan karayaan haddii lagu saleeyo aragti waay aad qowmi ah baad umahadsantahay brofesor afyare cabdi cilmi waxaad soo bandhigtay warbixin cusub baad soo saartay warbixintaasoo ku saabsan adugu magac dartay hababka baahinta maamulka soomaaliya maxaad ka wadaa noo sharaxad oo soo koobiya waad mahadsan tahay waxaa jira horta eh, warbixinta waxa soo bandhigay heritage anigu waan qoray dabcan qofkii hogaaminayo oo researcherka ahaan ahaa laakiin waxa ay ujeedadu ahayd guud ahaan in doodan hadda jirta ee soomaalida aan weli ku salaysnayn faham saxa oo ku saabsan bulshada soomaalida iyo rabitaanadeeda iyo madaalibteeda iyo midka oo oo yacni faham saxa oo ah- oo ku saabsan xataa mechanismska ama federal ha noqoto ama devolution ama d- noocyada kala duwan ah inaysan jirin markii aan baxsiga sameynaynay labadaas shay ah aada noogu soo muuqday marka eh, aasaasiyan waxay go- a- warbixintu ah, ujeedadeeda weyne ahayd si u- doodu ay ugu salaysnato faham oo wixii la fahamsan yahay eh, waxa ka dambeeya ama sababaha riixaya iyo waxa available-ka oo la isticmaali karo eh, in ay iftiimiso Eh, ma ahayn mowqif eh, la qaatay oo laleeyahay mowqifkan waxaanay soomaalidu qaadanaysaa ama waxaanay qaadanaysaa ma ahayn nuxurka dooduna waxa waaye afar shay ayay muujisay inay tahay afarta shay oo dadku ay tabanayaan oo ay rabaan yacni eh, inay maaragtay ay ku gaaraan baahinta maamulka midda ugu horeysa waxay leeyihiin dadku kalsooni daraa jirto oo dadkii waa la kala aamin nahay oo waa la kala qaxay Eh, marka arrintaas ayada ah in la xaliya ah muhima midda labaad waxay leeyihiin dadku waxay rabaan inay doortaan madaxdooda oo ay maamulka degmo iyo gobol iyo iyo iyo- iyo wixii ka sarreeya iyo baarlamaanba ay iyagu doortaan midda saddexaad waxay leeyihiin adeegyada aasaasiga ah ee aan u baahannahay ee baasaboor iyo waxbarasho iyo waxa la midka ah in loogu geeyo deegaanada soomaalidu ee kala duwan midda afaraadna waxay leeyihiin wixii khayraad ee awal bisho keliya lala aadi jiray hala baahiyo oo dadka soomaaliyeed oo dhani yacni eh, gobolada banaanka ka ah magaalada Okay.
muqdisho ama ha u dhawaadaan ama ha ka dheeraadaane waaya waaya aad baad mahadsantahay gar ku salaysan ay leeyihin marka afartaa arrimood ayaan annaga hadda nooga soo muuqatay yacni dadku waxa ay eh, waxa riixaya ee ay u rabaan rjeedada warbixintaada ka sokow nidaamka federaalka adoo halkeed ka taagan tahay horta de horta in isla fahmaa fiican anigu waxbaan ka qoraya oo rekora oo jira laakiin ra'yiga aan anigu ka jeediyey oo ka qabo iyo ma aha inay isdhex galaan hadda warbixintan warbixintaani ujeedo kooban ay leedahay oo ah in public debate ama dooda shacabka iyo eliitka ku saabsan inay inform garayso ay wax ku ay dadkii ku qalabayso faham aasaasi ah marka hadda mowqifka aan anigu qabo ama een, ay xataa ee qoladan nacadka ee sii jeediya ay qabto kama muuqato warbixinta warbixinta waa warbixin just ujeedadeedu ay tahay dadka hala fahamsiiyo waxyaalahan ee, mucaqadka ah ee- ee ee dhibka badan ay waay isticmaalayaan waay anigu positionka aan ka qabo anigu maxamed mukhtaar aan- aan aan iskaga mid nahay arrimahan okay waaye waxaan u tegayaa arrinta ku saabsan nidaamka federaalka cabdiraxmaan xooji jibriil waxa uu sheegay inaan la samaynin guddigii federaalka iyo xuduudaha loona baahan yahay dadka maamul goboleedyada samaysanaya inay codsigaas soo qortaan guddigaasi ma samaysna Eh, cabdulaahi sheekh ismaaciil sideed ku hirgelinaysaan maamul cusub idinkoo nidaamkii soo marin sida uu sharaxayo cabdiraxmaan xooji jibriil bismillahi raxmaan raxiim cabdiraxmaanku marku uu sheegaayo waa runtii laakiin meeshan waxbaa maarata arrimuhu inay kala horeeyaan waa muuqataa xilka guddigaas samayntiisa iyo in laga fuuriyeelo arrinta hirgelinta federaalka waxba laga fuuriyeelo waxaa weeye siyaa maarata ma xilalka waaweyn ee loo egmaday dowladda weeye anigu waxaan eegaa saaraya oo xagga gaabinta ah dadka dowladda hoggaankeeda haya haddii golaha wasiirada ay yihiin iyo haddii madaxweyne uu yahay iyo hadduu ra-iisul wasaare yahay waxa kale oo aan haddana hoos usoo dhigayo xataa baarlamaanka walaas badan ma saaro xukuumadda inay magaciisa maxaa wadadaasi ay hore ugu socoto marka dadka dee marka ay laakiin idinka dareenka baarlamaanka iyo arkaanna, cabdulaahi sheekh waxaa ismaaciil dhacaya inay ah, inay adiga iyo hogaankooda la xoosh wareegaan ay yidhaahdaan, iyo gudoomiye waxaana shariif xasan intoo ayaan rabnaa.
baarlamaankiibaa tihin waxaa waxaa kinaaya arrimahaasi waxa weeye in aan ikhlaasa iyo niyad daahir ah aan loo haynin hirgelinta arrimaha federaalka ah haddii xukuumadda daacad ka noqoto waxaan qabaa ay prioritiga sida uu yahay ay u aqoonsato in la hirgelin karo demographic realitygada lagama boodi karo oo dadku waa inayna isboodin oo siday masaalixooda isugu xiran tahay iyo siday isu rabaan iyo siday isu qaadan karaan loo maarta maxaa la yidhahdaa laisugu xiro haddii la yidhaahdo keliya elementka nationalismka keliya laga soo qabto soomaaliya waa mid waa run soomaaliya ma kala qaybsaman karto waa run laakiin soomaaliya masaalixday kala leedahay goboladeedu waa kala fog yihiin siday isu qaadan kartaa siday isu qaadan karta maarta maxaa laisu raacayo dad baa uu tumo iyo haddii alla kuureeyahay ee maxaa la xurgufii dhex martay oo dhiigii cindada dhex marteen in la kala ilaalishayaa loo baahan yahay in nabadgelyo iyo dib u heshiisiin dhab ah la dhex dhigo ay u baahan tahay oo waxay isku haystaanna la kala miiro aniga waxaan qabaa daacad kama ha xukuumadda hadda jirta xukuumadihii soo jirayna walowba xataa aniga aan ka mid ahaado dadka bottom up leadership leading role waxay u qaateen gaabin ay ka arkayaan dhinaca xukuumadda iyo madaxa hogaanka wadanka waayo guddoomiye eh, shariif xasan sheekhaadin khadka waxaa inagula jira brofeor maxamed xaaji iyo brofesor afyar cabdi cilmi waa aqoon-yahanadii waddanka ayaga kama dhaadhacsana nidaamka federaalka ma aaminsana inuu ka shaqayn karo waddanka sideebaad ku qancin kartaan soomaalida kale nidaamkan inuu shaqaynayo horta hadda federaalad ma la qaataa mise lama qaadan hadduu si kastoo culeyskaas uu yahay uu leeyahay waa lasoo qaatay federaal laba kun iyo afartii baa nairobi lagu qaatay maamul goboleedo federaal ayaa dhisan tareenka federaalka wuu dhaqaaqay laakiin in la isfahamsiiyo oo dadku ay isla gartaan ma reebana laakiin federaal hadda ma la dhihi karo ma la qaadana mise ma la qaadan karo waa lasoo qaatay waxaa loo baahan yahay marka dadka soomaalidu ani sida aan qabo wixii ay ku heshiiyeen Miyaan laga inay noqon ka karin dhowraan guddoomiye?
ayagoo Miyaan laga dhan.
noqon Wixii karin laga nidaam?
yeeshana markii adliga la helo laga doodo lasugu noqdo oo la yidhahdo halkaa cilad saan u daweynaa laakiin meel looga noqdo hadda maanta la yidhahdo federaal ma qaadanayna mise mise ma qaadanayno ma taalo dadka soomaaliduna federaal wixii keenay inay qaataan ayaa keenay sababta dowladii dhexe maamulkii dhexe dadkii waa gaarsiin waayey marka in maamulka la fidiyo dadku amniga la fidiyo oo wax walba waxbarashada la fidiyo hadda waa halkan uu sheegay arrimaha bulshada sida taasmar wax walba la fidiyaa loo baahaya saa darteed federaalkan waa lagu heshiiyey marka dunta gadaal laguma sixi karo haddana haddii hadda gadaala loo noqona la yidhahdo federaal lama qaadan karo la yidhahdo dowladda federaalka oo jiro maxaa laga socday marka federaalka waa la qaatay waana la qaadan karaa dadka soomaaliya waa ku dhaqmi karaa laakiin wixii yaroo jiro ciladaa tiirinta oo kale guddiyada guddiga marka la sameeyo nabada la helo afti la qaado meesha laga sikiyo laga wadamo dadka afti laga qaado la weydiiyo intee raacaysaan la yidhaahdo marka aniga waxaa is leeyahay federaalku waa ka shaqeyn karaa dalka soomaaliyeed dadka soomaalidana waa u bisriyin waana ka shaqeyn karaan waana la qaadan karaa waana la qaatay sababtoo ah laba kun iyo waxaa la jiro qof oo soomaaliya oo qof walba dad walba nooc walba ay ku jiraan ayaa ku heshiiyey in federaalka la qaato waayo aad baad umahadsantah brofesor maxamed xaaji mukhtaar guddoomiyaha shariif xasan sheekhaadin wuxuu ku dooday in aan laga noqon karin nidaamka federaalka xilligan ma la qabtaa Een, haaruna waxa waaye een, een, nidaamyada dadka loo sameynayo waa inay ahaadaan nidaam u adeegaya danaha dadka moogtahay iska samey keliya maaha waa inuu ahaadaa wax runtii dadka wax taraya moogtahay yani ayi dastuur ama ayi sharci la sameynayo hadduusan dadkiiba u adeegayn ama dadkiiba dhibaato u keenayo dastuurkaasi ama sharcigaasi waa sharci runtii loo baahan yahay in lagu noqdo ma aha qur-aan ma aha xataa qur-aanka subxaana watacaala mararka waxaa jiri jiray markay aayadaha soo degi jireen aayado oo lagu noqday baa jira isku daya ee, wax maaragtay ay soomaali samaysay ama bani aadan oo sameeyey marka arrinta odhanaysa maba lagu noqon karo anu taas waxaan u ar- arkaya waa talax tag weeye haddii aan laga fiirsanin oo aan dib loogu noqonin oon la eegin tow maxaa yani soomaali u dana ma aha maxaa runtii qof shaksi ah maxaa u dana maxaa reer maxaa u dana soomaali weli wax- labadaasi dhaaf ilaali soomaalidu waxay weli ka fikiraysaa reer eh, reer hebel maxaa u dana iyo qof hebel maxaa u dana inaan la nimaadno aragti wadaniya aan dib u maaragtay u- u- u- u jeexno xuduudyo cusub oo ku salaysan eh, eh, wad- maxaa noo dana dantiisa marka xuduudka la sameynayo waxaan aaminsanahay in la helo masalan eh, arrin ay taabteen walaalada badidooda masalan ethnic composition qabaayilkani meelaha ay masalan laga wada heli karaayo ay degi karaayo masalan weligaan jubba ah, gaarihiisii dad badan baa dega inaan u sameyno gobol weyn oo la- jubba la- ha la yidhaahdo ama ha la yidhahdo ganaane inaan sameyno gobol shabeelle la yidhaahdo asigana laga wada helayo intaasoo oo soomaali oo ethnic groups baa laga helaya in la helo economic variances yani ma- gobolkani talow maxaa dhaqaalo ilo dhaqaalo maxaa u eh, ilo dhaqaalo oo le- ku filan ma- ma yeelan karaya waa in uu helaa gobolku masalan in uu yeelo outlet xeebta inuu maaragtay uu leeyahay out- meelo meelo wax ka dirsan karayo hadda waxaa jira gobollo lo- looba ah, meelay maraanba oo oo landlocked laga dhigay qabiil daraadiisa maaragtay oo loo diidayba xataa inay xeeb yeeshaan soomaaliyana waa xeebaha ugu dheer baan leenahay afrika oo dhan marka la fiiriyo Okay, waa waaya.
dalka ugu xeeb dheer baan nahay maxaa u diiday in gobol walba uu xeeb yeesho Waay- waay.
waxaa loo baahan yahay population balances in la sameeyo waxyaabahaas oo dhan runtii yani, laismaba weydiiyo oo sharci un baa lala yimaada la yidhahda kanayno sharciga anu taas waxaan leeyahay ku noqoshay u baahantay waayo aad baad umahadsantah brofesor afyara waa ku imaanaa laakiin cabdiraxmaan xooj jibriil soo gal aha okay so mukhtaar aan ku axsanaa runtii waxa waaye horta marka ugu horeysa eh, in la ogaado waaye eh, waxbaa lagu soo heshiiyo in federal la noqdo ma ahayn constitutional wax laysku soo wada raacayo ma ahayn wax oo political arrangement ahaa oo siyaasiyin laisku raacay labada kun iyo afartii midda kale dastuurkan aan haysano dastuur oo kumeel gaar ah waayo oo kumeel gaar uyaha waayo ilaa aan ka gaarno referendum aan sameyno ama afti aan sameyno dastuur final maaha referendum inaan gaarnana waa inaan waxyaalo badan oo siyaasa aan soo xalinaa ay ku jirtaa somaliland ay ku jirtaa puntland ay ku jirtaa group kastoo mataqaana oo grievances leh laakiin aftida markaan qaadayno haddii fifty plus one fifty one percent yani simple majority haddii tiraahdo waxaan noqonaynaa wadan shuuci ah ama wadan aan federal rabin kaasaa la raaci doonaa yani waxaan ka wada waxa waaye aayaha ugu dambeeya waxaa iskale sovereignka oo wadanka waxaa iskale qofka sidiisa hadda waxaan u baahana waxa waaye inaan reconciliation aan ka shaqaynaa number one inaan mataqaanaa dadkii la shaqeynaa waayo aad baad umaadsantahay reality in la fiiriya Cabdiraxmaan.
Somaliland I don't believe oo garan doonto in in unitary system socdo maxaa caddaynood haysaa somalilan inay ogolaanayso nidaamkan federaalka ee waxaan qabaa de option keliya oo oo oo yaallo ee somaliland kusoo noqonaysa ma un ay fiiri somaliland ani waxaan ku jiray dadku dhihi jiray labaatan sano oo somaliland magaciisa shan iyo labaatan sano ku dhihi jiray aan ku jiray shan iyo labaatan sano oo hadda aan aan da-daydana ay soo korortay Ee, somaliland waa gocsanayd oo iskool gooniya samaysatay booliis gooniya samaysatay anoo hadda siyaasi ah mala dhegan karo haddaan ka dhigta hargeysa waa la xiraya n waxay samaystaan rituals gooni u ah iyo heeso gooni u ah ciyaalka yaroo soo kore lagu soo koriyey marka maanta intaan u yeerna ma dhihi karno unitary system aan wadaynaya kaalaya imaada n, xamara laga okumaya waa inuu yimaadaa wax un arrangement ah ma garanayo waxay noqonayso waxaas wax lagu heshiye noqonaysaa laakiin sida nineteen ninety one ka ahayn ma umalaynayo waayo aad somaliland dialogue unbay ku imaanaysaa iyo wadahadal aad baad u mahadsantahay Een, brofesor anfir cabdi cilmi qodobkan nidaamka federaalka soomaaliya inay qaadato ma fikrad soomaalida ka timid ba mise waa fikrad dibadda ka timid dabcan nidaamka federaalka waa laynooga horreeyey laakiin inuu soomaaliya ka hirgalo ma soomaalida ka timid mise dhi- dibadda wallahi een, oo horta guud ahaan marka nidaamka federaalka laga hadlaayo shan iyo labaatan dalal hadda ah oo saddex kamid ah ay afrikaan tahay waana dalalka ugu waaweyn caalamka oo afartan boqolkii adduunka dadka ku nooli shan iyo labaatankaas danay ku nool yihiin afrikana de waa nigeria iyo ethoopia sheek ka kale yihiin inay iyagu xataa ri rasmi yihiin federaal yani su-aalo fara badan ka taagan laakiin waxaa jira meeshaan jahwareer yara ka jira oo dad ay isku qaldaayaan nidaamku hadduu unitary yahay macnaheedu ma aha inuu dictator yahay haddii uu yahay federaalna inuu yahay demoqraadi macnaheedu ma aha Een, dowlado fara badan oo federaal sheegto dictatorship ay ka taliyaan pakistan iyo nigeria iyo ethoopia wax dhan waa ka waa ka buuxan iyo xitaa yani north europe east europe markii ay jireen iyo latin america dalal fara badan oo unitary system isticmaala oo nidaamkooda eh, baahiyey oo weliba si wanaagsan u baahiyey baa jiro oo ingiriisku ka mid yahay scotland cayaaray cayaartaa cayaaraha yurub iyo cayaaro badan ay cayaaraysaa iyadoo scotland haddana waa waa unitary system marka horta in yani markii nidaamyada noocaana la isticmaalayo inaan wax laysku qaldin waa muhim arrintan ah siyaasiyiinta iyo hungurigooda iyo inay wax isku jikaalaan iyo inay wax ku doonaan gobol aan samaysanayay arrinta noocaas oo kaleeta ah yani eh, waxay ku salaysan tahay caqliyad oo dhahaysa annagu reer hebela ayaan dalka qayb kamida gaar u leenahay arrinta ah xagguu laga soo galay profes maxamed mukhtaar wax ku qoray ilaa konton iyo sagaalkii dad soomaaliyeed baa aa dhahayay eh, waa loo baahan yahay marka maca- een, waa- waana fikir ku dhex jira ama aalaadka farsamooyinka waaweyn ee- ee inda politicska ah ku yaala ayuu ka mid yahay marka mar kasta oo dowlad lasoo hadal qaado yani waxyaalaha la imaan doono ka mid yahay hadda waxaa imaanaya ma waxaan noqonaynaa electoral systemka kaan isticmaalayna waxaa imaanaya yani eh, presidential system yaan isticmaalayna mise parliamentary system aan isticmaal- waxyaalahaas oo dhan waxa waaye su-aalaha aasaasiga ee state marka la dhisaayo imaada marka marba haddii su-aasha soo istaagto nidaamka federaalku wuu soo istaagaya marka waxaan rabnaa keliya inaysan dooda naga noqonin yani siyaasi wax raadinaye ee doodu inay badato oo ay ballaarato oo ayna ku salaysnaato cilmi iyo maslaxada oo qofkii wixii la rabay in lagu gaaro aan isla ognahay haddii wixii lagu gaarayo ay noo noqdaan waxaan aan raadinayno waa fine Aw- xuduudahan hadda la xiriira qabaa-ilka oo oo bahalka qabiilka gerrymanderinkan waxaan ay yidhahdaan oo ah in qabiil la dabo wada soohdin oo la yidhaha marka magaalo hebla ay maraysa dhexda ha laga kala jaro oo haddana halka waxaan u malaynayaa arrintaas ayada ah inaysan eh, maslaxa ku jirin oo dhibaato un ay ka imaanayso waayo aad baad umahadsantahay Een, wa- waxaan u tegi doonaa doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo cabdiraxmaan xoos jibriil laakiin waxaan rabaa inaan kasoo hormariyo guddoomiyaha shariif xasan sheekh aadan guddoomiyihii ugu horreeyay ee baarlamaanka tahay baarlamaankii lagu dhisay dalka kenya haddana waxaan i- wax badan ka maqalay cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo akhyaarta kaleba in xataa aynaan ogeyn nidaamkii federaalka ee la qaadan lahaa marka maxay ku dhacday muddada intaas leeg in soomaalida oo nidaamkan wax badan aan kala socon horey loogu soo dhaqin in la yidhaahdo federaal baatiin noocii federaalka iyo aan waddana loo jeexin maxay ku dhacday inaan xataa la aqoonin nooca federaalka la qaadan lahaa ilaa horta dalka dhibaatooyin badan baa ka dhacay waa laisla ogyahay oo shabaab iyo mushkiladiisii iyo dadkii soomaalida oo fikirkooda kala duwan yahay iyo dhibaatooyinkii dagaalkii sokeeyey taa hadda anaga waxaan aaminsanahay in anagoo dhan wada ognahay marka mushkilada ugu weyn waxa waaye dalkan nabadgelyo xumada ee dhibaatadaas ay ka timid waana la wadaa federaalku waa qaatay mabda-iyan marka wixii kale iyo naashnaas iyo ka hadal iyo dadka soomaalida ay u taalaa laakiin federaalkood anaga lama question garan karaan qaba oo su-aalka ma tahay in federaal la qaatay marka sida loo qaadanayo iyo sida kale waxaa loo baahan yahay tankiim in loo helo in nabad loo helo in wadahadal iyo aragti dheer iyo daraasad loo helo sida dibrofesoradu ay sheegayaan loo sharxo marka taana insha allah waa iska imaanaysaa marka haddana un hadda waxaa la joogaa dadku inay maamulo ay dhisaan maamuladana waxaa la laba gobol iyo wix ka badan dowladda soomaaliyeed oo hadda jirta oo la ictiraafay ayaana laga rabaa maamulada si ay isku raacayaan iyo si ay u dhismayaan ayadaa laga rabaa kadibna wixii kale waa iska imaan doonaa ma kula tahay guddoomiye in la hakiyo maamul samaynta gobolada goboladan lixda ha ahaato ama saddex ha ahaato ama gobolada dhexe ama meel kale ilaa inta dowladdu ay ka diyaarinayso guddiyadii xuduudaha guddiyadii nidaamka federaalka iyo sharciyadii lagu maamuli lahaa intaba inta la diyaarinayo ma kula tahay in la hakiyo anigu in la hakiyo ila maaha sababta hore waxaa la yidhi laba gobol iyo wixii ka badan inay maamul samaysan karaan waa la sheegay laakiin dowlad baa laga rabaa maamulka la sameynayo siduu halka hawsuu sheegay arbiter inay ka noqoto meesha maamul laga sameynayo ay joogto ay tiraado intaas waa israaci karaan habka loo dhisayo habkaasay noqonayaan sida lasu dooranaya sidaasay noqonaysaa erbooyinkooda sidaasay noqonayaan hadda sida wax bay dhaba ka taagan oo kale anaad waxaan aaminsanahay dowladda ayaa mas-uuliyadaas iskale ayadaa laga rabaa inay tiraahdo lixaa la dhisaya ama saddexaa la dhisaya laakiin walaalka abdulaahi ismaaciil iyo aniga oo barlamaanka iskula jirno inaan laba fikir kala haysano nasiib daraan u arkaa nasiib daradaasna waxay imaanaysaa leadershipka oo dowladda inay yidhaahdo waxa la dhisaayo waa saddex ama lix waayo dadkuna wixii dowladdu sheegto way qaadan lahayen wax mushkila haba yaraata ma imaan lahayn laakiin dowladdu haddaysan sheegin in saddex la dhisaayo in laba la dhisaayo dadku ayagaa wax samaysana ayagaa wax sheegaayo marka aniga si nabadgelyada loo helo dalka shabaaba meel walba haysto degmo walba tuulooyinkeedu waxa haysto oon shabaabkiia haysto maamulka haddii la sameeyo maamulkaas u dadaalayaa shabaabka inuu ka xoreeyo waxyaalaha kaloo la ogaaday waxa waaye meelaha maamul goboleedu ka dhisan yihiin shabaabku waa qabsan waayey caalamkana uu arkay marka caalamka liftiisa uu danaynayaa in maamul goboleedo la dhiso si shabaabka loola diro laga adkaado tamada loo soo celiyo waaya waxaan u tegayaa waan soo gabagabeynayaa dooda xalkaan u gudbayaa doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil haddaan adiga ku imaado ayadoon la gaarin in laysku maamulo qaabkii federaalka nidaamkii federaalka maalgelintiisii ay dhiban tahay gobol walba inuu maamulkiisii samaysto dadkii ku noolaa uu ka wada qaybgeliyo maamulka ay dhiban tahay waxaa laga gudbi laayahay tallaabooyinkii ugu horreeyey waxaa laga yaabaa nidaamkani inuu iska horimaadyo iyo colaado cusub uu keeno idinka laftigiini nidaamkii la qaadan lahaa oo federaalku idinma cadda xalku muxuu yahay bismillahi raxmaan raxiim horta nidaamkan federaalka ah fikir cusub oo hadda lagu murmaayo maaragtay maxaa la aadaa masoo jiri jirin mase sooma jiri jirin masoo jiri karin masoo jiri jirin iyo waa soo jiri jirin mid lagu murmaayo maaha tan iyo dafaatirta caalamka markii la qoraayo oo iyo maarata qanuunka maarata maxaalaada dasiiliga ah ee la qoraayo la baranayo ayaa laga hadlayay marka in la yidhaahdo soomaalidadan dastuur maarata maxaa ladaha federaali ah maarata aa mataqaan ma jaamacad baa dadka la wada gelinaya bay taasi waa taas waxa ugu horeeya wax walba waa ku celnay marka in la helo rabitaan siyaasadeed in la helo in aan la jikaarin in dadka waxay rabaan loo fuliyo inaan haddii carqaladan lagu samaynin looma bisla eeyo noocee la qaadanaya iyo waa iska sheeko baraley weeye waxaa maqan rabitaan dhab ah oo siyaasadeed oo xaqaa'iqda dadka mujtamaca soomaalida waa isku mid been ma aha waa mujtamac isku mid ah weye laakiin siday isu raaci karaan waa la yaqaanaa siday maaragtay danooda isugu xeriyiin waa la yaqaanaa siday u kala maaragtay maxaa loo kala hadiyo colaadi jirtayna sida loo kala maareyn karo waa la garan karaa yaan laga dhigin arrinta arrin abstract ah yaan laga dhigin arrin purely academical ah yaan laga dhigin arrinta waa arrin siyaasadeed weeye waa arrin bulshadeed weeye arrin demography weeye ku xiran waa arrin dhaqaale ku xiran waa arrin dano isku xirxiran ku xiran waa arrin kala daqaybgelin maaragta maxaa la yidhahdaa xukunka ka- ku xiran waa arrin is-ogolaasho ku xiran arrimahaasay si qabow oo miir leh in loo maareeyo waa lagama maarmaan wey aad baad umahadsan tahay Een, professor maxamed xaaji mukhtaar dadka nidaamka federaalka aan ka dhaadhacsanayn in waxbarasho loo wada furo tafadal runtii een, anugu macallin baan ahaye ardayda markaan wax baro oo imtixaan baan ka qaadaa su-aalahan weydiiya su-aalaha aan weydiinayo waa inay ahaadaan su-aalo sax ah waayo haddii su-aashaydu ay qalad tahay ardaygu qalad buu igu jawaabaya haddaan masalan haddaan aan idhaahdo calanka soomaalidu masalan madowba mise waa cagaar mise waa guduud mise waa cadaan oo aan ku idhaahdo mid qaado waxaad isiin doontaa jawaab qalad ah run ahaantii een, een, hadda iyo wixii ka dambeeya doodayno inay ahaato dood eh, cilmiyeed doodayno inay ahaato maaragtay mid runtii ku salaysan baahida iyo waxyaabaha aan raadinayno oo dhibaatada aan kaga bixlayn dhibaato dhowr iyo labaatan sano aan ku jirno inaan ka bixi weyno waa nagu sharaf daro waa nagu ceeb dunida dhan baa nala yaaban marka waxaad moodaa weliba inaysan annaga ho- hoostaba usoo dhaadhicin oo aan isku dayayninba war talow meesha tan xaggee arrintu ka qaldan tahay inaan isweydiinayn taa ani waxaan dhihi lahay halagu noqdo een, halaka priorities hala kala samaysto oo yaan lasoo horumarinin waxyaabo oo maaragtay aan aan aan aan sax ahayn Een, af ingiriiska waxaa jira sheeko dhahayso masalan putting the cart before the horse yani f- gaari faraska ma gaarigaa la hormariya mise faraskaa la hormariya waa su-aal macno le weeye haddaad gaariga eh, faraska aad gadaal marisid halkii wuu taagnaanaya ma dhaqaaqayo laakiin sheekadu waxay soconaysaa markii farasku markuu hormaro Wa- waay.
midda la- midda labaad waxaa weeye waxaa loo baahan yahay runtii haddii xalli la raadinayo yacni dadka in eh, laga dhaadhico waxaan maxay yihiin yacni federal system iyumbaa layska yiri war federaalkani xataa af soomaaliga batlow ma ku jira Er- erey ah, u dhigma federaalka ma ka helnay marka haddaan ka helno faa'iido weye haddaan ka weyno waxaa weye wax dhaqankeena kasoo horjeedo weeye waxay u baahan tahay marka in la nim- aan la nimaado si creativity leh oon dadkii u sheegno wallaahi waxaa laga yaabaa inuu noo fiicnaan lahay aan u sharaxno aan maaragtay een, dadkii ay ka- aan ka dhaadhicino subxaana watacaala aanu wadaadna waanahay yani wamaa kunaa mucadibiina xataa nabacada rasuul ilah baa yidhi yani ummadda xataa markii ee, la- islaam qaata markii la leeyahay waa in la baraa islaamka wuxuu yahay loo sheega muslimku waa sida waxaasaa xaaraana waxaasaa markaa kadib ayaad odhan karaysaa ha- xataa ama sharcigii aad ku apply garaynaysaa haddii kale qofkii waad ka gardaraanaysaa waxuusan kaba warqabin baad odhanaysaa waxaasaan kugu apply gareeyey waa intaa maaragtay lagu noqdaa oo dadkii la hanuuniyaa wax loo sheega aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan xooj jibriil xalku muxuu yahay halku wuxuu yahay marka ugu horeysa professor mukhtaar mid uu lahaa oo ahayd faraska iyo gaariga ka dambeeya halakala hormariyo afka qalaadna ay dhahaan sequencing sequencingkii anaga khaldoon soomaali haddaan nahay tan kale waxay wadankii ma nabadaysan wadankii hala nabadeeyo marka inaan wixii soo wadna horta kow nabadeynta hala wado waa mid number two ma communitida naga mid ah ama eh, beela ha noqdaan ama riijin ha noqdaan oo qabaan grievances dhahayaan annagu waxaan rabnaa federal in la gaaro hala dhegeysto midda saddexaad waxa waaye dowladda noo dhalatay waa in laga rabo inay samayso waa. mar aan samayno anaa kamid ah waqtigii aan xildhibaanaa kamid ah cabdullahi noo lagula jiraa gudoomiyahaygii eh, shariif xasan saaxiibkeen oo lagula jiraa waxay ahayd inaan samayno hay-adihii dastuuriga ah oona ka rabin inaan samayno hay-adahaasi noqdeen inay la galaan dialogue ama sheeko la galaan ama ha noqdaan juba ha noqdaan ama ha noqdaan baydhabo lix ha noqdaan ama ama saddex ha noqdaan inaan la galaan annaga inaan ka hadalna ma ahayn madaxweynaha ama prime minister ama annaga inaan ka hadalna ma ahayn waxay ahayd in dastuurka wuxuu dhigaa la raaco dastuurka wuxuu dhigaa waxa waaye hay-adihii dastuuriga dhan in la sameeyo ahayd sanad iyo sideed bilood ama san iyo lix bilood marayna ahayd lama samaynin guddigii mataqaanaa xuduudaha iyo iyo federationka lama samaynin maxkamadii dastuuriga ee lama samaynin dadka kala qaban lahayd had markaan isku qarsono dastuurka saaxiibkii shariif xasan wuxuu dhihi karaa dastuurka eh, sheekada aad ka sheegaysa qalad waay cabdullahina waa dhihi karaa Eh, eh, xildhibaan cabdullahi waa dhihi karaa laakiin haddaan haysano eh, maxkamadda dastuuriga ahayd iyadaan wada tegi lahayn kulligeen looyaraan qabsan lahayn iyadaan xukumi lahayn lama lama samaynin waxyaalahaas o dhan aan lasoo samaynin yani dhibaatay noqonaysa marka waxa waa isku wada xiran yihin waxaan qabaa dialogeena ama sheekadana inaan u bedelnaa eh, sequencing waxaan o dhan inaan soo wada sameynaa halmar nabadeynta aan sameyno eh, dowladda aan siina time ay ku sameyso timeka waa ku dhamaaday laakiin sidarsi u sameyso in, ah, guddiyada laga rabay dastuuriyana sameeyaan walaalaheena aad u aaminsanna in la in la sameeyo mataqaanaa federation la galana aan dhegeysana si weliba embassy ku jirto oo oo aan aan fiirinayno dhibaatadooda inay inay inay dar tahay haddaan soconno meel dhexaan isugu imaan doonaa waxaa loo baahan taas waa aad baad umahadsan tahay waad ku dheeraatay Een, eh, professor afyar cabdicilmi xalku muxuu yahay horta waxaa horta runtii jirta in marka la fiirinayo federal macnihiisa uu ku dhex leeyahay literatureka ama ama ama political science-ka macnaha uu ku leeyahay dabadeedna loo bandhigo soomaalida hadda dooda ka socota iyo gobolada iyo dowladda dhexe waxaad arkaysaa in dowladda dhexe ay leedahay federal aan rabnaa laakiin xaqiiqatan ay ay rabto markaad nuxurka fiiriso iyo dhaqankeeda in ay ayadu waxay rabto iska samayso oo basically dowlad not only dhexe laakiin xataa oo malaha mararka qaar dictatorship inay inay inay rabto markaad gobolada fiirisana waxaad arkaysaa dastuuradooda iyo dhaqankooda iyo wasiiradooda iyo ambasadoorada ay meelaha ku leeyihiin iyo muwaadinnimada siday u qeexayaan iyo dastuuradooda markaad akriso waxaa kaaga soo baxaa inay dowlad madax banaan oo qabiila rabaan horta marka marka runta loo hadlo federaalnimada waaba laga waa laga been sheegaya ma ahane xaqiiq wixii federal la dhihi jira anigu waa political sciences federal waxa aan u aqaano oo oo oo oo literatureka ku jira iyo waxa hadda meesha yaalla horta wayba kala duwan yihiinba marka malaha magac bixinta laftirkeeda in dib loogu noqdo waa way mudnaan lahayd midda labaad oo aan rabay inaan arrinta aan ku sheego waxa anigu halka waxaan u arkaa qofka muwaadinka ah qofka muwaadinka dalka meeshuu doonaha ka joogo waa in uu xaq siiyo qofka muwaadinka waa in uu noqdo unidka xuquuqda keerigaynaya oo xuquuqda asaga iskale waxaan ka sokeeyaa oo reeraha ah oo reeraha laysu cadburinayo oo nin siyaasiya oo rabo inuu mansab ku gaaro aniga ma arko in la sisteen garanayo muddo dheer oo isku jiri karaan qofka muwaadinka ayaa dalka wuxuu ka yahay right order maanta maran markan ka hadlayna waxaa ahaa oo dimuqraadiyadduna shaksi muwaadin ay taqaanaa islaamkuna qof wuxuu yaqaanaa qof caadi ah oo oo hadduu wanaag sameeyana la abaalmariyo hadduu hadduu dambi sameeyana la ciqaabo marka qofaa naar gala qofaa janno gala macnaha marka waxaan ka waday yani waxaan hadda oo collective ama group rightska oo reeraha ku salaysan oo oo oo la rabo in lagu caburiyo muwaadinkii soomaaliga ahaa oo la yidhaha meelegal haddaad tagto adigu melihi meelegal haddaad tagto waxaad ka tahay marti arrintaas ayada ah ma qabato qofka muwaadinka ee soomaaliga ah mana aasaaskuna waxa waaye in muwaadinka layskugu yimaado muwaadinka uu go-aanka gaaro aad baad u mahadsantahay waxaan siinaya haddana guddoomiyaha shariif xasan sheekh aadan hadalka ugu dambeeya bismillahi rmaan horta aad yaad umaadsanta haarunow aniga waxaan qabaa horta aniga wax dhamaystiran bani aadamka waxa sameeya maba dhamaystiran tii ilaahay unbaa dhamaystiran annagana lamaba sii dirin haddaan soomaali nahay dagaal iyo rafaad iyo colaad iyo dhibaataan ku jirna federaalkuna waa la qaatay wixii ka dhimana insha allah waa la dhamaystiri doonaa tan kale aniga waxaan qabaa maamulada la dhisaayo waxaa halku ku imaan karaa dowladdu inay aragti qayaxan iyo siyaasad qayaxan ay ka keento ay hogaamiso ay tiraado sidaasaa loo dhisaa ergada wax dhisaysa intaas ay noqonayaan yeela sidaas ay noqonaysaa inay dowladdu inta tiraahdo saas wax lagu dhiso dadkuna taas waa ku qanacayaan for example baydhabo meel ay dowladdu xukunto way gobernatoraa jooga gudoomiye degmaa jooga meel booliisaa jooga taliya booliisaa jooga taliya militaria jooga amisomaa joogta marka in marka fikiro kala duwan oo shirira oo dadku isku keeni kara inay ku dhibaatoodaan ama dib u noqdaan ama ayagu isku qalbi gaaraan ay ka timaado ani waxaan qabaa mas-uuliyaddeeda dowladdaas kale sababto dowladda laga rabaa inay fikir ay qaadato fikir dowladii ka hor yimaadana markaas ay tiraahdo ka joogo waxaas marka sidaas darteed federaalkuna hadda meel aan ka aadin male asigaan hadda haynaa intii naga dhiman aan dhamaystirno wixii qaladaada ku jirin ha laga bixiyo wixii wanaagu ku dhiman ha lagu soo daro waana